wafdi ka socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey wafdigan waxaana magaalada baydhabo ay u gaareen dardargelinta doorashada qof iyo codka ah ee la filayo in dalka ay ka dhacdo cabdiraxiin cabdulaahi shaafici oo xubin ka ah guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in baydhabo ay u gaareen sidii ay dib boorka uga jafi lahaayeen xafiiskii guddiga doorashooyinka ee magaalada baydhabo oo muddo aan lagu shaqayn iyo in ay gudagalaan hanaanka doorashada qof iyo codka ah maanta waxaan booqasho ku nimid dowlad goboleedka koonfur galbeed annaga oo ah saddex xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha ujeedka kulankan maanta maarata aan halkan ku nimid booqashada aan ku nimid wuxuu daarnaa arrimo dhowr ah oo lagu fududeynayo mataqaanaa doorashada sida ay u dhici lahayd soo dhoweynta oo aan uga mahad celinayno mataqaanaaye dowladda iyo shacabka koonfur galbeed ka sokow waxaa weeye maanta waxaan arrimaha maaragtay aan u nimid waxaa weeye maaragtay sidii aan usoo booqan lahayn goobaha loo asteeyey doorashada aan u hubin lahayn xaaladda markaa ay ku sugan yihiin iyo sida ay maaragtay wixii ka dhiman maaragtay sidii loo dhammaystiri lahaa dhanka kale logisticadii maaragtay doorashada ayadana sidii maaragtay waxaa looga qaban lahaa oo ay ugu horeeyaan bakhaaradii la dhigi lahaa alaabta iyo qalabka doorashooyinka iyo wax walba oo ay tabanayso doorashada arrinta kale ee aadka muhiimka u ah oon u nimid koonfur galbeed waxaa ka mid ah in aan aragno bulshada qaybaheeda kala duwan bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan culummada haweenka dhallinyarada inaan la hadalno iyo bulshada rayidka qaybaha kala duwan oo dhan oo aan markaa maaragtay aan ka sheekeysano kana maaragtay niqaashno doorashada iyo waxyaabaha ay ka qabaan hadday noqon lahayd su-aalo iyo hadday noqon lahayd mataqaanaa ay waxyaaba u baahan in maaragtay istifsaaraad laga bixiyo oo laga warbixiyo marka guud ahaan waxaa weye maaragtay booqashadayada waxay waa qayb ka mid ah qorshaha guud ee guddiga doorashada uu maaragtay uu sameeyey sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah si kastaba haatee guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa qorsheynaya inay gaaraan dhammaan deegaanada iyo degmooyinka dalka si halkaasi loogu qabto doorasho qof iyo cod ah